marka maanta aan kusoo noqonnay magaalada dhuusanbareeb oo caasimada galmudug muddo lix maalmooda ayaan safar ku ahayn magaalooyinkeeda kala duwan oo aan la kulmayna saw idiin sheegaba qaybaha kala duwan ee bulshada aada iyo aad ahay noo soo dhaweeyeen waa u mahad celihaynaa meel kasta ay joogaan dadkana soo dhaweeyey odayaashii dhaqanka culummadii dhalinyaradii aqoon-yahanadii ururada dumarka oo na soo dhaweeyeyba mahad gaar ah ayaan u jeedinaynaa runtii taas halkaas markaan mahad celinta uga soo tago soo idiin sheegaba gudoomiye ku-xigeenku dadka reer galmudug baahi weyn bay u qabaan way muujiyeen shirka inay kasoo qayb galaanna way waafaqsan yihiin kulligood tabashooyin badan ayay qabaan meel aan tagno tabasho aysan jirin ma jirin meel kasta tabashaa jirtay qaar waxay kala tabanayeen beelaha dhexdooda ay kala tabanayeen qaar waxay ka tabanayeen maamulkii hore ee meesha ka jiray ka tabanayaan iyo si wax loo qaybsaday qaar waxay qabaan mataqaanaa amniga meesha shaqada lagu qabanaayo ay tabasho ka qabaan tabashooyinku way badan yihiin aad iyo aad u badan yihiin qaar waxaa waxyaaba ballanqaadi ee hore loo sameeyey ka tabanayaan waxaasoo dhan marka la isku daro annaka haddaan naha guddiga qabanqaabada dib heshiisiinta galmudug risaalada aan u wadno ama fariintaan u sidno waxay ahayd wax kasta waxaa ka dhaxaysaa reer galmudug waxaan rabnaa beelaha oo dhan kule inaga soo qayb galaan wixii tabaashada dhexdooda in halkaas ku xalliyaan wax alla waxa ay rabaan oo ku saabsan dib u dhiska dowladnimadana inay halkaan uga naqaashaan hadday rabaan dastuurka inay wax ka bedelaan wax ka bedelaan hadday rabaan inay mataqaanaa ay qaab ay wax u qaybsan jireen bedelaan ayakay u taallaa marka waxaan dhahnaa annaka u sheegnay oo fariintaynu ay ku wajahneen walaalayaal isku imaada xaruntiina isugu imaada xaruntaanu waxay noqon doontaa insha allah meel nabad ahood isugu imaan kartaan baahida ku saabsan logistikada waa la dhammaystirayaa si degdega inta isugu timaadiin walaalayaalo mashaakilkiina idinku xalista oo xalka meel kale ha ka suginina sidaas ayay fariintoyna ahayd dadku fariintaas aad iyo aad u aqbaleen tabashooyinka ay qabeenna waxaan ahnaa waxaa goobta ayaad la imaan doontaan tabashooyinkiina wixii mashaakil ahoo jirna waan xalihaynaa awalba awalaan u xalli doonaa taas horta waxaa waaye waa fariinta aan rabno inaan runta dadka uda gudbinno waxaan ugu baaqayaa marka waxgaradka iyo aqoon-yahanada siyaasiyiinta reer galmudug meel kasta ay joogaan waa inaan la siyaasadaynin dib u heshiisiinta galmudug dib heshiinta galmudug ma laha mucaarid iyo muxaafid ma laha dowladda soomaaliyeed oo ra-iisul wasaaraheedii muddo dheer halkan uu joogo waxaa ka go-an inay baahidii loo qabo ku saabsanaa fududaynta shirkan amba logistic ha ahaato amba ha ahaate amni ha ahaatee inay meel fiican soo saarto ayaa ka go-an anagana guddigeena dib u heshiisiinta waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadku inay kasoo wada qayb galaan ayaka oon meelo kale milacsan mashaakil kasta oo jira iyo fikir kasta ay qabaan ay la yimaadaan dhuusamareeb ayaan horta ugu baaqaynaa shacbiga soomaaliyana waxaan ugu bashaarahaynaa insha allahu galmudug marar badana wax laga sheegay eh galmudug oo nabad ah oo dadkeedu heshiis yahay oo dowlad ka dhexaysa samaystay oo dowlad ay heshiis ku yihiin oo soo celisa amnigii kala dambaynta galmudug soo celisa oo horumar ka shaqaysa say ku imaanayta ayaan ka shaqayhaynaa annaka feeska uga horeeya ee hawshan loo ogmada ayaan ka shaqaynaynaa feeska dambana say noqon doonaan insha allah dadka ayaa ka tashahaya waxay ku tashadaan inay noqotaan rajayhiina aad iyo aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu